بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dad shacab ah oo lagu laayay duqaymo diyaaradeed oo ka dhacay waddanka suudaan iyo xaalada bini'aadanimo oo laga soo calaamadeeyey gobolka kordofaan sirdoonka maraykanka iyo kan yurub oo bannaanka keenay xoga muujinaya qorshaha qabsashada buutin ee yukrain haddaba maxaa filasho loogu jira maamulka yuhuudda oo isballaarin ka wada dhulka daanta galbeed iyo xaalad adag oo ay wajahayaan dadka falastiiniyiinta beeralayda ah yurub oo dib u eegaysa xidhiirka ay la leedahay ankara kadib hubanta la'aan amni ay ka wajahayso dhanka maraykanka maxaan ka naqaannaa fawaa'idda uu leeyahay toobinka muxuuse cudurro ah oo uu daawo ka yahay qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهدي waa hagaag oo maalinimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay kowda bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ilaa caafimaad oo suudaaniyiin ah ayaa sheegay in ugu yaraan toban qof ay dhinteen kadib duqayme ay fuliyeen diyaarada aan duuliyo lahayn oo ah kuwa droniska oo lagu beegsaday suuq ku yaala magaalada almaalixi ee gobolka waqooyiga daarfuur maalinimadii shalay ee sabtida dhanka kale horumar dhanka dagaalka ah ayay samaynayaan ciidanka suudaan iyagoo duqaymo xagga cirkaha ku bartilmaameedsaday saldhigyo ciidan oo ay leeyihiin maleeshiyaadka taageerada deg dega ah kuwaas oo ku yaala tuulada borna ee waqooyi galbeed kaga beegan magaalada kaaduqli ee gobolka kordofaan duqaymahaas ayaana la sheegay inay gaarsiiyeen khasaare xoogan kadib markii r s f ay ku dhawaaqday in tuuladaasi ay gacanta ku dhigtay gobolka koonfureed ee kordofaan wuxuu maalmihii lasoo dhaafay wajahayay dagaalo aad u xoogan oo u dhexeeya dhinacyada iyadoo sidoo kale go'doomin culus ay wajahayaan laba magaalo oo gobolkaasi ku taalla dhanka kalena xaalada bini'aadanimo ayaa laga soo sheegayaa qayba ka mid ah suudaan madaxa xafiiska ururka caalamiga ah ee socdaalka ee suudaan maxamed rifcad ayaa sheegay in la filayo in ugu yaraan sagaashan kun ilaa boqol kun ay barakacaan haddii dagaaladu ay ka sii socdaan magaalada kaduqli wuxuu intaa ku daray in ku dhowaad nus milyan qof oo ku nool magaalada al ubayd ee waqooyiga kordofaan ay halis ugu jiraan inay saameeyaan dagaalada xogan dadka barakacyaasha ah ayaana ka cararaya deegaanada u dhow labadaasi magaalo halka kuwa baxsad ah ay gaareen gobolka niilkacad sidoo kale waxaa la xaqiijiyey in in ka badan kun qof ay ka barakaceen magaalada alfashir iyo tuulooyinka ku hareeraysan iyadoo maleeshiyaadka r s fuli ay wadaan xasuuq wadareedyada mas-uulkan ka tirsan qaramada midoobey ayaa carabka ku dhuftay in maalgelin la'aanta caalamiga ah ay hakad ku keenayso howlgalladooda iyo howlaha gargaarka bini'aadanimo ay suudaan ka wadaan taas oo sii xumeynaysa ayuu yidhi xaaladda nololeed ee waddanka ka jirta tan iyo bartamihii bishii abriil suudaan waxaa ka socday dagaalla ba'an oo u dhexeeya maliishaadka aresf iyo ciidanka dowladda kaas oo sababay dhimashada kumanaan dad ah iyo barakaca ku dhowaad saddex iyo toban milyan oo qof islamarkaana horseeday macluul bahasan oo weli ka jirta qaybo badan oo ka mid ah waddanka بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
waad mahadsantahay shuhayb waxaan xubinta ugu horeyntii ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa sirdoonka maraykanka iyo kan yurub oo bannaanka keenay xoga muujinaya qorshaha qabsashada putin ee gebi ahaanba ukraine haddaba maxaa filasho loogu jiraa warbixin cusub oo ay soo saareen hay-adaha sirdoonka maraykanka iyo kuwa yurub ayaa muujinaysa in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu weli ku adkeysanayo qorshihiisii ballaarinta ee ku saabsanaa dagaalka ukraine iyo in gebi ahaanba ay moscow la wareegto waddankan sida wargeeska the stritis uu sheegayo ilaa lix xog ogaal ayaa ku waramaya in putin uu doonayo in si buuxda uu u qabsado gebi ahaanba ukraine iyo qaybo ka mid ah bariga yurub oo horey uga tirsanaa midoogii sofiyeeti gaar ahaan dalalka baltig iyo poland walaacan ayaa sii kordhaya marba marka ka dambeysa ayay saxiifadu tiri tan iyo wixii ka dambeeyey duulaanka ruushka ee ukraine sanadkii laba kun labaiyo labaatan arrintan waxay si weyn uga duwan tahay ayay warbixintu tiri sawirka uu soo bandhigayo madaxweynaha maraykanka donald trump marka laga hadlayo dagaalka ukraine madaxa aqalka cad ayaana waayihii dambe si aad ah u soo bandhigayey warbixinna uu ku sheegaya in ay si aad ah u soo dhowaatay xiisadda ukraine wakhti aanan fogeyna lasoo afmeeri doono xogta sardoon waxay sidoo kale ku waramaysaa in moscow aysan marnabo ka tanaasulin himilooyinkeedii isballaarineed dhinaca kale waxay warbixintu saadaalinaysaa in ruushka uu mustaqbalka u jihaysan karo dagaal toos ah oo uu la gala gaashaanbuurta nato tani waxay walaac xoogan ku abuurtay dalalka bariga yurub kuwaas oo u arka dagaalka ukraine inuusan ku ekaan doonin xuduudda xukuumadda kiyev balse uu yahay qayb ka mid ah qorshaha isballaarineed ee ay moscow ku doonayso in ay dib ugu soo ceshato saameynteedii taariikheed ee gobolka dalalka baltig iyo poland ayaana si gaar ah uga baqanaya in ay noqdaan bartilmaameedka ugu horeeya ee ruushka gunaanadkii waxa uu wargeesku yidhi inkastoo wadaxaajoodye iyo hadallo rasmi ah oo ka socday dhinacyada waa maraykanka iyo ruushka ay muujinayeen waayihii dambe rabitaanka lagu soo afjaraya dagaalkan haddana xogtan sirdoon waxay caddeynaysaa in moscow aysan wax isbeddel ah ku sameynin aragtideedii istaraatiijiyadeed putinna uu weli ku adkeysanaya in dagaalka ukraine uu yahay albaab uu ku gaari karo qorshihiisii isballaarineed ee ku wajahnaa bariga yurub isballaarinta ay yuhuudda ka wadaan daanta galbeed iyo xaaladda beeralayda filistiin oo sii xumaanaysa warbixin dheer oo uu daabacay wargeeska new york times ayaa lagu iftiimiyey siyaasadda isballaarinta maamulka gumaystaha yuhuudda ee dhanka daanta galbeed oo sii xoogeysanaysa marba marka ka dambeysa iyo xaaladaha liita ee ay ku sugan yihiin beeralayda filistiiniyiinta ah ee halkaasi ku nool waxay xogtu caddeynaysaa in maamulka gumaystaha yuhuudda uu la wareegay tuulooyin iyo beero fara badan oo ay ku abuurnaayeen geedka zaytuunka new york times ayaa yidhi isballaarinta joogtada ah ee israa'il iyo rabshadaha aanan kala joogsiga lahayn ayaa si weyn u wiiqay nolosha beeralayda filistiin waxay warbixintu si gaar ah tusaale ugu soo qaadanaysaa nin beeraley ah oo lagu magacaabo risq abunaciim oo toddobaatan jir ah kaasoo beertiisu ay si joogto ah ugu xadgudbayaan maamulka gumaystaha yuhuudda ciidankiisa waxay beeralaydu si joogto ah ula kulmaan ayay warbixintu tiri weeraro aanan kala joogsi lahayn kuwaas oo lagu bartilmaameedsanaya beerahooda zaytuunka laga dhacaya biyahooda mararka qaarkiina laga burburinayo oo salka hoose laga siibayo geedaha ka baxaya beeraha waxaa intaasi sii dheer in murtasaqo u shaqaysa maamulka gumaystaha yuhuudda ay xilliyada habeenka u dhacaan guryaha beeraleyda iyagoo kula kacaya falal kala duwan oo arxandarro ah waxay warbixintu caddeynaysaa in tan iyo wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar ee laba kun saddex iyo labaatan uu maamulka gumaystaha yuhuudda xoojiyey tacadiyaadkan uu kula kacayo shacabka muslimka ah ee reer filistiin gaar ahaan beeraleyda new york times ayaa yidhi tallaabooyinkan ay israa'iil ku beegsanaysa beeraleyda filistiin waa mid ka guda ballaaran keliya dhulqabsi balse waa jirdil dilal toos ah burburin loo geysanaya tuulooyin iyo in gudaha dhulkooda laga dhex dhisa xayndaabiyo waaweyn kuwaas oo ay ugu dambeyntii yuhuuddu la wareegayaan xogta oo sii socotaa ayaa mar kale tusaale usoo qaadanaysa tuulada almuqiir oo ku taala waqooyiga qudus waxa uu deegaankan ahaa mid firfircoon bulsho ahaan balse waqti xaadirkan waxaa ku hareereysan maamulka gumaystaha yuhuudda waxaana dadka deegaanka laga xanibay in ay shaqaystaan oo ay beerahoodii tacbadaan dhulalkoodii ay wax ku abuuran jireen ayaana laga saaray xanibaad guud waxaana ciriiri noqday ilihii dhaqaale ee nolosha warbixintu waxay xustay in tan iyo markii uu benyamin netanyahu dib ugu soo laabtay xilka ra-iisul wasaarnimo ee sahaynada sanadkii laba kun labaiyo labaatan ay xoogeysatay siyaasadda isballaarinta sahaynada laga soo bilaabo laba kun afar iyo labaatan ilaa laba kun shan iyo labaatan ayaana lagu waramayaa in maamulka gumaystaha yuhuudda uu sameeyey ilaa boqol iyo soddon isballaarin oo cusub tiradan oo aanan horey loo arag sida wargeysku uu tibaaxayo sidoo kale in ka badan kun iyo shan boqol oo dhismo oo filistiiniyiintu ay lahaayeen ayuu maamulka gumaystaha yuhuudda burburiyey keliya sanadkan laba kun shan iyo labaatan taasoo ku qasabtay in boqolaal qoys ay waqti xaadirkan ku noolaadaan teendhooyinka gunaanadkii waxay warbixintu tiri waa ay sii xoogeysanayaan beegsiyada ay yuhuuddu ku hayaan shacabka reer filistiin ee ku nool dhanka daanta galbeed ilaa siddeed weerar ayaana maalin weliba dhici jiray bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ee sanadkan laba kun shan iyo labaatan yurub oo dib u eegeysa xiriirka ay la leedahay turkiga kadib hubanti la-aanta amni ee ay ka wajahaysa dhanka maraykanka nibi mish waa qoraa turki ah waxa uu daabacay saacadihii lasoo dhaafay maqaal uu kaga faalloonaya xaaladda siyaasadeed ee ka jirta qaaradda yurub iyo sida waddamadan ay siyaasad ahaan waqti xaadirkan u wajahayaan hubanti la-aan amni oo uga imaanaysa dhanka maraykanka qoraagan oo warbixintiisa ku daabacay wargeeska daily sabaax ayaa bannaanka keentay in waddamada yurub ay ugu dambeyntii maciibadayaan in dib u eegis ay ku sameeyaan xiriirkii ay la lahaayeen turkiga sannado badan oo ay iska indhatirayeen cabashooyinka amni ee turkiga islamarkaana ay soo saarayeen warbixino u muuqday in ay isaga fogeynayeen xukuumadda ankara ayaa lagu yidhi warbixinta waxa uu qoraaga nebi miish xusayaa in kala fogaashiyaha u dhexeeya maraykanka iyo yurub uusan keliya waqti xaadirkan ahayn mid kumeel gaar ah oo baabi'i doona haddii xukunka uu ka tago donald trump balse uu noqday siyaasad rasmi ah oo wixii hadda ka dambeeya looga dhaqmi doono gudaha aqalka cad istaraatiijiyadda amniga qaranka maraykanka ee laba kun shan iyo labaatan iyo dukumentiyadii ka soo baxay aqalka cad ayaana lagu tilmaamay in yurub ay tahay mid jilicsan oo aanan isticmaalayn amnigeeda taasi cagsigeedna keliya doonayso in ay had iyo jeer ku tiirsanaato maraykanka qoraaga ayaa ku nuuxnuuxsanaya in xaaladda hadda ka taagan yurub ay ku qasbaysay in dib u qiimeen ay ku samayso xiriirkii ay la lahay turkiga islamarkaana ay qirato qaladaadkii ay ka gashay xukuumadda ankara tobannaankii sane ee lasoo dhaafay waxa uu qoraagu tilmaamayaa in kala fogaashiyaha sii kordhaya ee u dhexeeya yurub iyo maraykanka uu sare u qaadi karo muhiimadda turkiga waxayna furi doontaa ayuu yidhi waddooyin cusub oo iskaashi ku saabsan amniga difaaca tamarta gaadiidka silsiladaha sahayda iyo dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xalinayo khilaafaadka bariga dhexe iyo badda madow dhanka kale guddoomiyaha guddiga midooda yurub ayaa si adag u dhaleeceeyey weerarada dhanka afka ah ee uga imanaya madaxweynaha maraykanka donald trump waxayna tiri yurub marnaba ma ogolaan kartay in qeexitaan ay ka bixiyaan waddamo kale antonio cost oo ah madaxa golaha yurub ee hogaamiyaasha qaran ayaa isna si aad ah u dhaleeceeyey hadallada kala duwan ee digniinaha ah ee ka imanaya dhanka madaxweynaha maraykanka warbixintan waxay gunaanadkii muujinaysaa in yurub ay waqti xaadirkan wajahaysa cadaadis uga imanaya dhanka maraykanka ayna filasho ugu jirta mustaqbalka dhow xaalado qaraar iyadoo dhanka kale ay hor yaalaan laba doorasho oo kale ah in dib u eegis deg deg ah ay ku sameeyaan xiriirkii ay la lahaayeen turkiga ama in ay u diyaargaroobaan wajihitaanka xaalad adag iyagoo ka furanaya dhanka maraykanka guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
أرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag maxaan ka naqaanaa fawaa'idda uu leeyahay toobinka maxaase ka mid ah cudurrada lagu daaweeyo ee daawada loo la'yahay xilligan warbixintan waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalka nuur calwarsame abushayba
toobinku waa sunno caafimaad ah oo aynu ka dhaxalnay rasuulkeenna sala allahu calayhi wasallam wuxuuna qayb muhiim ah ka yahay cilmiga caafimaadka aynu ka qaadanayno diinteenna suuban inkastoo dagaal xooggan lagula jiro in muddo ah in qaybo badan oo ka mid ah caafimaadka diinteenna noo sheegtay in la aqoonsado ama asal caafimaad loo yeelo si loo adeegsado laakiin waayadii dambe waxay gaaladu yaqiinsadeen oo ay indhaha ka qabsan waayeen xaqiiqdani cilmi baarayaal reer galbeed u badan ayaa waxay diraaseeyeen qaybo badan oo ka mid ah daaweynta nebigeenna sala allahu calayhi wasallam kana qoreen oo bugaag dhowr ah taasoo ku kaliftay in lagu biiriyo kuliyadaha caafimaadka iyo isbitaallada lagu daweeyo bukaanada kala duwan waxaa ka mid ah arrimahaasi ku daweynta malabka xabad sawdada toobinka iyo kuwo kale toobinku waxaa loo isticmaalaa ka hortag cudur iyo daaweyn cudur labadaba caalamkana dhammaantan ayuu ku baraarugay arrintan ahmiyaddeeda gaar ahaan shan iyo tobankii sane ee ugu dambeysay xilligan la joogo jaamacadaha waaweyn qaarkooda waxaa laga bixiyaa tababaro shahaado wata oo ku saabsan toobinka sidoo kale isbitaallada qaar ka mid ah waa lagu sameeyaa waxaa intaasi sii dheer inay aasaasmeen xarumo cilmi baaris oo isku taxalluujiyey cilmi baarista iyo daryeelidda dadka khibradda u leh ku daaweynta toobinka oo laga dhaqangeliyey waddamo dhowr ah waxaana ugu firfircoon kooxahaasi jamciyad ka howlgashaa dalka ingiriiska oo u khaas ah toobinka british cabing society waxayna qabtaan shirar iyo tababaro waxay kaloo taakulayn siiyaan ama ku caawiyaan daabicista cilmibaareesyada la xiriira ku daweynta toobinka diinteena suuban ayaa kun iyo afar boqol oo sano ka hore noo sheegtay faa'iidada toobinka waxaana marka hore inoo bidhaaminaya qodobkaasi sheekh cazaam abu yaxya wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay xaadiidta ku soo aroortay fii saxiix albukhaari iyo keyrkiiba ashifaa'u fii halaatha sharbati casalin wa shartati mixjamin wa kayati naarin wa anha ummatii can alkay wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahy caafimaadka wuxuu ku jira waxaa ka mid ah in qofku cabitaan uu yeesho malab waa cabaay mana waxaa kaloo ka mid ah in qofku uu istoobo oo shardatu mixjam qof toobin yaqaana intuu u yeedho uu idhahdo dhiig iga soo saar idhahdo kiyatinaar iyo inuu qofku isgubo oo matala qofku haddii ay daawooyinkii kale u tari waayaan in la gubo laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leey waana ummatii calkay ummaddeeda waxaa ka reebayaa inay isgubaan ayaa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyay marka waa aakhiru dawaad wax kale maahay laga reeb maaye waxaa la rabaa inaanu qofku ka bilaabin maxay gubitaanka aanu ka bilaabin ayuunbaa la rabaa ee uu ka dhigo aakhiru dawa ka dhigo markuu daawooyinkii kale ka soo quusto ayuu samaynayaa in uu tan kale isku daaweeyo ee gubitaanka markaynu isu taagno marka xijaamada ama xajaamada iyo istoobitaanka isku taagno rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu istoobay oo nin la oran jiray abuu tayiba ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam toobay laba saac buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u siiyey mushqaad uu u siiyey ehelkii ama qoladii uu u shaqaynayeyna rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waa kala hadlay markii uu intaas sameeyey rasuulka caleyhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi ina afdala maa tadaawaytum bihi alxijaama aw huwa min amthali dawaa'ikum waxyaalaha ugu fadliga badan ee laysku daaweeyo waxaa ka mid ah toobinka ayaa ka mid ah waxyaala dadku aanay aqoonin weeyaan macna aada uma yaqaanaan laakiin daawooyin badan ayuu leeyahay daawooyinkaas laysku daaweynayo ayaanu ka mid yahay waxaana culimada qaarkood ay leeyihiin isaga laftiisa waxaa loo fiirinayaa qofka la toobayo iyo meesha laysku toobaayo iyo xilliga laysku toobaayo ee la fiirnaya matala dhulku hadduu kuleyl badan yahay qofkuna qof weyn uu yahay dhiiggiisii wixiisana ay kacsan yihiin waxa uga fiican bay leeyihiin waxa u fiican maxay xajaamadu waa u fiicantay oo aad bay u anfacaysaa laakiin hadduu matalan qofkani uu yahay qof jirkiisuu qabow yahay ama iska degan yahay meeshu joogana kuqolal ay tahay saasna aanu u darnayn fastiga ayaa u fiican ay leeyihiin calaa kulli marka mar kasta xajaamadu waxay tahay si laisku daaweeyo weeyaan oo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu isticmaali jiray waxaa laisku daaweyn jirana waa ka mid weeyaan cilmi baarisidii ugu dambeeyey ee ay soo saareen jaamacadaha ingiriiska ayaa lagu sheegay xanuunada baaritaanada ay ku arkeen in toobinka ay wax ka tarto kuwaasoo kale ah cilladaha dhiigga ku dhaca sida dhiig yarida cilladaha xinjiroobis la'aanta dhiigga xubno xanuunka iyo cilladaha laabatooyinka sida romatismka seeda xanuunka iyo riixda madax xanuunka noocyadiisa kala duwan kandiiqda goonjabka iyo midka ka yimaada caabuqa sanqadha cilladaha maqaarka ku dhaca sida findoobka xasaasiyadda maqaarka dhiikarka khaas ahaan kan daawada la qabsan la welwelka iyo niidjabka iyo caajiska xanuunada xasaasiyadda sida samboorka iyo neefta xiiqda cilladda xidado bararka xanuunka iyo lurka jirka taasoo ka dhalan kara xanuuno kala duwan xanuunka neerfaha sinta galo ee loo yaqaano hurdoxumida iyo qarowga subagga iyo dufanka dhiigga ee kolesteroolka xanuunka goodka ee suulasha gala kogsanaanta iyo cadaadiska murqaha iyo seedaha khaas ahaan kuwa qorta iyo dhabarka wax la yaab kale ayaa ah xanuunada kor lagu xusay oo toobinka looga hortago ama lagu daweeyo waxay u badan yihiin xanuuno aan ilaahi hadda loo haynin daweyna looga bogsado laakiin ay jiraan keliya dawooyin kaalmaati ah toobinta siyaabo kala duwan ayaa loo adeegsadaa waxaa jira toobin qalalan dry cabing oo iyadoo qofka la saarin la adeegsado iyo toobin qoyan wet cabing oo in qofka la saaro muhiim ay tahay toobinku wuxuu ka faa'iido badan yahay duugista ama dhuudhuujinta jirka oo la sameeyo xilliyada qofka uu raadinayo firfircooni iyo nasiinyo jirka ah ama xilliga uu qofku ka cabanayo daal joogto ah dhakhaatiirta iyo culimmada ku takhasustay toobinka ayaa sheegaya inuu toobinku leeyahay faa'iidooyin ayna ku xidhan tahay qofka la toobayo meesha uu ku nool yahay cimilo ahaan sida waddamada kulul ama kuwa qabow sida uu mar kale inoo sharxayo sheekh casaam abuuyaxya waxay leeyihiin culimmada wax ka qortaa waxa uu nadiifiyaa ama toobinku uu wasaqda ka saaraa jirka korkiisa ayuu ka saaraa waxaa kaloo jira markaa shay labaad oo fasti loo yaqaano ama talaantal waxa la yidhaahdo loo yaqaano ama sarsalitaanka ama wixii la mida kolba sidii lagu sheegaba loo yaqaano kaasna isagana jirka wuxuu ka soo saaraa wasakda jirka gudihiisa ayuu kasoo saara waa laba shay shay muxuu wasakda ka saaraya korka jirka korkiisa ayuu ka saaraya shayga labaadna uu ka saaraya wasakda jirka gudihiisa ayuu ka saaraya waxaynay leeyihiin culimadu waxaa la fiirinayaa qofku beledka uu ku nool yahay ayaa la fiirinaya beledka uu ku nool yahay hadduu yahay beled la mida xijaaj iyo bilaada kulkulul hadduu ka mid yahay waxay leeyihin culimadu dadka bilaada kulul ku nool dhiigoodu inta badan waa dhiig jilicsan oo dareero ah weeyaan xinjirtu way ku yartahay haalibanna wuxuu iska yaalaa jirka korkiisa ayuu iska yaalaa limaada dhulkiibaa kulul kulaylkaa dhulka wuxuu keenayaa in dhiiggii uu dhalaalo ayuu keenayaa kadibna dhiiggi uu soo fuulo sadxul jasad uu soo fuulo ayuu keenaya haddii markaa nooca ay tahay oo dhulkaad ku nooshahay uu yahay dhulkaa kulul ee dhiiggaaga dhalaalinaya hadduu yahay waxaa dhacaysa masaamta ama jirka daldalooladiisa uu jirku ka neebsado waxaa dhacaysa inay waasic noqdaan ayaa dhacaysa hadday waasic noqdaan markaa qofka maxaa u caafimaad badan ma waxaa u caafimaad badan inuu fasti sameeyo mise waxaa u caafimaad badan inuu xijaamada u sameeyo waxaa u caafimaad maxay tahay waa inuu xijaamo sameeyo uga caafimaad badan limaada dhiiggii wuxuu saaran yahay jirka korkiisa ayuu saaran yahay kuleylkana keenay dhalaalna wuu noqdo dhiig dhalaalay ayuu noqday hadduu markaa dhiigga dhiig dhalaalay uu noqday korkana uu saaran yahay fastiga xijaamadana ay keenayso dhiiggii wasakhdahayna banaanka usoo saarto dhulka kulaylaha ah iyo dadka ku nool ee xijaaziya meesha rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku noolaan jiray kamid a la mid ah waxaa u fiican maxay toobinka ayaa u fiican dhulku hadduu yahay dhul qaboobo ah waxaa u fiican fastiga ama talaantalka waxa loo yaqaano ayaa u fiican macnaheed waxa weeyaan jidka meel ka mid a ama xididada la yaqaane waaweyn ayaa saritaan lagu sameynaya saritaanka markii lagu sameeyo markaa dhiig baa laga sii daynaya fastigana maxaynu sheegnay mar walba inuu jirka ka soo saaro wasakda gudaha ku jirta inuu ka soo saaro ayaynu sheegnay hadduu qofku meel qabow ku nool yahayna dhiiggiisa xinjirta ayaa ku badan xinjirtada ku badan tahay dhiiggiisu gudaha ayuu qofka ugu jira oo fadhiya saasay u kala faa'iido badan yihiin ayay leeyihiin dr raaqib al sirjani oo ka mid ah aqoon-yahanada muslimiinta ee casrigan islamarkaana ahaa dhakhtar iyo mu'arikh ayaa cilmi baaris uu sameeyey waxa uu ku soo bandhigayaa cudurrada uu daawada ka yahay toobinka iyo faa'iidadiisa
fawaa'id buu leeyahy bay yidhaahdeen culimmadan casrigu marka ay ka warramayaan toobinka raaqib surjaani sheekhaas dhakhtarkana ah mu'arikhkana ah ee masriga ah faa'iidooyin badana uu ka sheegay toobinka waxaa ka mid ahaa inuu yahay cilaaj adacfi alcaam wuxuu toobinku dawo ka yahay qofka tabardarrada guuda jidhkiisa ku dhacda ee uu isqaadi kari waayo amraad uljihaaz alhadmi wuxuu cilaaj u yahay iyo caafimaad taran maaragtay jihaaskan dheefshiidka dheefshiidkana waa caawinaya wakadalik litajdiid nashaad aljism jidhka firfircoonaantiisiina waa soo celinaya waa cilaaj alaalaam alcasabiya cudurada iyo damqashooyinka neerfayaashu anfacaya cilaaj lidaqdi dam dhiikarka ayuu wax ka taraya takhallusu ljasad min addami alfaasid dhiigga markaa siyaadada ama faasidka ah buu ka saarayaa jidhka litanshiid jihaaz almanaaca habka habdhiska difaace jidhka ayaa uu xoojinayaa altakhalus min asumuum suntiibuu jidhka ka saaraya culamada cilaajkuna waa kuwa tilmaama isha iyo aaahaarta ay leedahay ayaa ilaahay kaga saaraa jidhka waa cilaaj dacf addaakira xusuusta oo qofka ka yaraatana waa ka anfacayaa alwiqaaya min aljalta adimaaqiya cuduradan had iyo jeer xididadan dhiiggu ku guntamo isagana waa anfacaya dee xididadii baa si wanaagsan u furmayo dhiiggii baa fududaaday taxsiinu ru'a aragtida qofka iyo fikirkiisu caawinaya licilaaj dacfi ljinsi raganimadii oo ka daciiftay buu wax ka tarayaa waayo circulationka dhiigga ama wareegiisu markastuu wanaagsanaado sida waxyaabaha munaabihaadka qofku markuu isticmaalo kale ayaa dee tanna u hagaagsanaanaya haddii kale buruuda ku dhacaysa iyo dacfi waa cilaaj libacd xaalaat alcoqm xaaladaha qaarkoodoo madhalaysnima qofka ka ku timaada waxbuu ka taraa almraad alnafsiya cudurada had iyo jeer qofka ku keena warwarka iyo qalaqa iyo deganaansha la-aanta iyo didmada ayaa wax ka taraa altashanuj alcadali xanibaada muruqyada iyadana waxbuu ka taraa ilaa shan iyo tobankaas aynu ka soo qaadan karnaa inuu ka tilmaamo haddaba ma jira meelo gaar ah oo ay dhakhaatiirta ku taliyaan in la iska toobo mar kale waxaa inoo sharxayaa sheekh casaam abuuyaxya meelaha qofka laga toobayana dee waxa yaqaana dad ka shaqeeya ee yaqaana ee barnaamijkan iyo howlahan ku takhasusay iyaga ayaana la weydiinaya laakiin haddana waxaa jirta meelo gaara oo la iska toobo ayaa jirta waxaana loo fiiriyaa qofkan iyo xanuunka haya ayaa loo fiiriya iyo meesha xanuunasa marka markii la fiiriyo xanuunka haya iyo meesha xanuunasa markii la fiiriyo ayaa waxaa la soo saaraya marka xubinta ugu dhow ee xubinta xanuunku hayo toobinka ku daaweyn karta ayaa la fiirinaya oo maalan halbowlayaasha oo kale waa la iska saraa si qofka jirka dhiiggiisa ku batay oo banaanka usoo saaro waxaa kaloo yidhaahdaa matalan meelahan cududa oo kale ama halbowlayaasha gacanta ku jira oo kale waa laga toobaa qofka qofka markii weliba ay beerka kuleelkiisu ku bato iyo beeryarada iyo xidada gudaha ku jira iyo markii dhiiggiisu uu ku bato weliba gaar ahaan markuu qofka dhiigkar iyo wax lamid a ay qabato meelahan baa lagaga sameeya fasti baa lagu sameeya ayay leeyihin kadalika markii qofku madaxa iyo waxaasay xanuunayaanna isagana meelahan khadacaynka ama margiyada ayaa laga toobaa madaxa sarena waa laga toobaa calaa kulli waxaa loo geyna taas dadka ehelka waa ayaa loo geyna iyagaa wey- la weydiinaya iyaga ayaa markaa qofka fiirinaya meesha ugu faa'iidada badan ee qofka daawo ugu noqon karta ilaahay baa daawada bixiye laakiin asbaab daawo noqon karta ayaa la weydiinaya waana sunne oo qofka muslimka waxaa la rabaa in sunnaha uu ku dhaqmo ayaa la rabaa
أرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى